Wasaaradda Haweenka iyo Xuquuqul Insaanka Jubbaland oo qayb ka ah Yenga Bilaanta Jubbada Hoose oo deganayaasha shil duwan iyo deris Yenga, qoysas iyo saameynta roobabka iyo fatahaadaha Webiga Jubba, iyo waliba deegaanadajooga ka saameeya magaalada Kismaayo, dadku way ildaranyihiin gaajo iyo guri la'aan. Gudoomiyaha Bilaanta degmada Kismaayo Faatimo Maxamed Cabdi iyo Gudoomiyaha Haweenka gobolka Jubbada Hoose Faatimo Aadan Kateela ayaa ku hadlay deeqda shil duwan iyo deris Yenga, qoysaska iyo saameynta roobabka iyo fatahaadaha ee Webiga Jubba.
Waxaan joognaa Istanbul oo ay nala joogaan wasiiradii shaqada halkan ku lahaa annaga waxaan ahay haweenkii degmada Kismaayo iyo gobolka waxaan la soconaa wasiiradda wasaaradda haweenka Cabir Ismaaciil Juuraati oo muddo laba beriya shaqadan ay ku qabatay iyadii annagu ah gabdhaheenna ujeeddadayadoo ahayd in gabdhaha soomaaliyeed ee biyaha ka soo barakacay ee laamiga ku dhalaaya ee ilmahoodii daadku qaadeen inaan u gurbanno ugu yaraan wax ay nafta ku ceshtaan aan u goyno taasoo ah mas-uuliyad naga saaran war meeshan ma yaallo meeshan waxaa yaalla waa waray yaa gabarahee yaa islaamahee yaa meeshan taalla meeshan ma yaallo khudbad iyo damaanshaad ma taalla halkan wariyaasha waxaan ka codsanayaa inay gudbiyaan warkeenna suuya u gudbiyaan waxaan leenahay waa waray maanta waxaan leenahay waa waray sida qiyaamaha marna inta loo socdaa marna inta loo socdaa wax caadi meeshan ma yaallo waxaan leenahay soomaaliyey soomaaliyey dowladda soomaaliya jubbaland awoodeedii way isugu geysay halkan welina karaankeeda mayna gaarin wasiirka wasaaradda bilaanta iyo xuquuqul insaanka jubbaland cadra ismaaciil cabdulaahi jureeti iyo ku wareejidaya deeqdunga gudoomiyaha barakacyaalka ee deegaanka istanbula waxa dhacaya waad aragteen jubbaland ka dhacaya maanta waxaan la haynin degmooyin dhan oo ganacsanayay oo noolaa oo dhaqmayay ayay biyihii kor mareen hadday kuwa webiga u dhow yihiin iyo hadday yihiin kuwa serve areada ahaa maaragtay sida dhobley afmadow ceelwaaq webiba uusan marin ayaa maanta maxay ahayday dadkeedii u barakacaya alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto ciddii maanta wax xeli karta oo wax sadaqaysan karta inay meeshaan imaado meeshan aadaa dhib oga jiraa hooyo waxaad arkaysaa caruurtii keliya la soo baxday kab ma wadato ma wadato weelay wax ku karsato ma wadato waxay hugsato ma wadato waxay teendhada ka gasho ma wadato waxay cunto ugu dambeyn gudoomiyaha guddiga barakacyaalka deegaanka istanbul cali aadan gardheera yaan kuma hadnagay wasaaradda bilaantiya xuquuqul insaanka jubbaland deeqdun iyo dersin dadka danyarta ee ku noolan deegaanka istanbul istanbul in aan kala wareegno wasiiradda haweenka iyo xuquuqul insaanka jubbaland iyo ururada haweenka heer degme iyo heer gobol raashin dhan raashin ku filan laba boqol iyo afartan qoys iyo waxyaabaha aan raashinka ahayn sida shandarwooyinka bacaha dirmaha dharka inaan kala wareego sharaf weyn bay ii tahay mudane wasiir waxoogaa waxaad isu malaynaysaa wax yar inaad keentay annaga waxaad noo keenteen maanta aad bay noola weeyihiin waxaad tiri waxyeer oo sidaana ma yara wax weyn baad keenteen soomaalidan waxay tidhaahdaa nin walba taagtiisay qodax ku tagtaa waa dadaasheen annaga maanta waxaan abaal weyn u haynaa qofkii nuskiilo beriisaa noo keena caawo reer soo barakacay dabku ku shubtaan noo keena abaal weyn baan u haynaa